sida ay sheegeen dadka xoolo-dhaqatada gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan dadka dhaqda geela waxaa lagu arkay bilihii ugu dambeeyay xanuun cusub oo laayay geela irmaanka nerigaha iyo oorta kaasi oo aysan garanayn waxa uu yahay balse dadka geela dhaqda qaarkii waxay ku sheegeen xanuunka fareetiyow oo geela ku dhaca wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtii daaqa dowlad goboleedka jubbaland ayay ka codsadeen in xanuunka la baaro islamarkaana loo helo dawooyin si loo yareeyo dhimashada badan ee xilligan geela wajahayo xoolaha waa- waa jiran yihiin een, cudur oo farootow layiraahda oo geela siis u jooga iska soo faroodaayo een, jiri badan ayaa geela ku jirta marka een, dadka reer miigana daawo ay u baahan yihiin ina oo wax loo qabto marka insha allahu biidnillaahi tacaala geela marka waa aad buu u jiran yahay Ee, geela sis u jooga dad ilaa soddon meyl konton meyl hadda oo ulaha ka qaatee jira oo iska ba- oo eber bahabe oo oo wax nilgeela ay u ahareen rag oo hadda waxaan ogahay oo geelay irmaanka oo inta la keenay hadda ugu dhawaayo shan intaa soo kaxaystay energia hadda ay taagan yihiin hase ay u joogto waaga haddaas beri ayadoo iska fadhida oo nafta ay ka baxda ayaa la arkaya marka geel cuduradaas badan ayaa jira marka insha allahu ina dadka daawo oo garbaqabasha u baahan yihiin daawo ay u baahan yihiin in wax loo gargaaro insha allahu biidnillahi tacaala hashi saaka ay maaleen caanaheeda ay ku jirta oo dhiisha ay ugu jirta ayaa ayadoo waxaad arkaysaa hashi oo iska baktasi oo meeshii aanan la cunin een, geeliba kulli sidaasaas badan yahay cudurkiisaba Ah, raggaa todobaatame sodomaatame ay ka dhimatay oo oo ushi ka qaatay a geel aadaas u baaba'aynayo geel oo jirridiisu ay socotaa niyo horta ilaahay ha noo gargaare een, xanuunka xoolaha iyo abaarahaba dhibaatay nagu hayaan maxaa jira dadkaayna inta badan waa reer baadiya waa xoolo dhaqata waa iska beeraaley beerihii roobkoodii baa yaraaday xoolaha manaafacaadka lahoo dadka ay ku noolaayeenna waa geela geeliina ilaahay wuxuu u keenay xanuun xanuunkiina lama haayo shaybaar iyo wax lagula tacaalay iyo takhaatiriin iyo tiim duurka joogo oo neefkii markii xanuunka lagu arka daawo la gaaraya ma jiraan meesha waxaa ka jirta marka waxaa waaye een, waxaa la yidhahdaa soomaalida ilig meeshuu ka dhaca carabaa u muuhdo waxaasoo dhanna waxaa keenaya dowlad la'aanta iyo dadkiioo duurka ku jira iyo dhibaatadaasaa horta keenaysa marka xoolaha wax badan baa ka baaba'ay hadda xanuunkii waa jiraa dad la tacaalayana way jiraan oo iika barsonaali iska aadi kenya iyo dhulkaas oo daawo brifate hadda aqoonna uma laha daawadii iikoon aqoon u leheen bay iska soo gateen xoolahaasaa naga jirnaa yidhaahdeen daawadii xoolaha lagu duri jiro waxaa laga yaabaa cudurkan cudur aan ahayn daawadiisa inay kusii duraan marka dhibkaasna waa iska jiraa dadku waa dhiban yihiin reer baadiyaha xoolahay ku noolaayeen xoolihii waa jiran yihiin abaar waa jirtaa lo iyada xaalkeeda ilaahay baaba ogo waxay ku jirtaa fifty fifty geela tirakoob guud lama soo samaynin wixii dhintay tirakoob guud lama soo samaynin laakiin dadkii waxaad arkaysaa nin wuxuu leeyay shan halaad baa iga dhimatay nin wuxuu leeyay lix baa iga dhimatay nin toddobaa iga dhimatay nin toban baa iga dhimatay nin waxaa isku leeyay geeli oo dhan moordaas iga tuuran yahay wax jirin iyo wax dhintay bay u kala baxeen de dadkii saas waay xoolaha waa jirin yihiin xoolaha daawo la'aan baa haysa marka ilaahay idankiis waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu ilaahay faraj khayr inoo furo een, meeshaana waxaan kaga faa'iidaysanaa um, dowladda een, ii sheeg adiga een, een, jubbaland iyo mas-uuliyiinteeda wasaaraddeeda xanaanada xoolaha in ay caalamka nooga qayliso waa karoonahaba caalamkaa loo qayliy ma ogtahay karoonaha dad badanaa hadda inta laga tallaalay kismaayo tallaalkaas annaka ma samaynin waa la keenay xoolahaas in shaybaar la geeyo oo la tallaala waa ka codsanaynaa xoololeyda deegaanada jubbaland gaar ahaan kuwa gobolka jubbada hoose ayaa xilliyo kala duwan la daala dhacay xanuunno iyo abaare isxigxigay kuwaasi oo saameyn ku yeeshay xoolahooda badina ay ka baaba'een